bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah laba boqol oo milyan oo markaasi ku bixi doonta dhaarinta william ruto maraykanka iyo hogaamiyaasha caalamka uu hambaliyey ruto kadib go-aankii maxkamadda sare iyo sidoo kale dagaal ka dhacay muqdisho oo ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo talaadaha taariikhdu waa lixda bisha sagaalaad ee sebteembar sanadda labada kun labaatan iyo labada intaas aad maqasheen waa qaar kamid ah qodobadan warka idinkugu hayno kuwa iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhowaada wasaaradda maaliyadda ayaa lacaga gaaraysa laba boqol oo milyan oo shilinka dalka u qoondaysay xafladda dhaarinta madaxweynaha cusub ee kenya william ruto toddobaadka soo socdo kadib markii maxkamadda sare ay taageertay guushii uu ka gaaray doorashadii lasoo dhaafay maxkamadda sare ee dalka ayaa meesha ka saartay codsi uu gudbiyey ra-iisul wasaarihii hore ee dalka raila odhinga kaasi oo kasoo horjeestay ku dhawaaqistii iyo guushii ruto inuu yahay madaxweynaha la doortay kadib doorashadii guud ee sagaalkii bishii hore dastuurka waxa uu dhigayaa in madaxweynaha la doortay la dhaariyo muddo toddobaad kadib markii maxkamadda sare ay taageerto guusha doorashada wasaaradda maaliyadda ayaa lacaga u qoondaysay guddiga xilka markaasi u kala wareejinaya madaxweyne uhuru kenyatta iyo madaxweynaha dooran william ruto sharcigu wuxuu farayaa dowladda inay ku dhawaaqdo maalinta dhaarinta inay tahay maalin fasaxa sharciga sidoo kale wuxuu markaasi qeexayaa wakhtiga saxda ee dhaarinta ay dhacaysa taasi oo muujinaysa inta u dhexaysa tobanka subaxnimo ilaa iyo labada duhurnimo ee maalinka dhaarinta ay dhacayso maraykanka ayaa hormuud ka noqday wadamo kale oo caalamka ah kuwaasi oo u hambaliyey william ruto kadib markii garsoorayaasha maxkamadda sare ay si wadajir ah markaasi u taageereen doorashadii madaxtinimo ee kenya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkin ayaa u hambaliyey mister ruto isagoo sheegay in maraykanka uu u rajeynayo inuu la shaqeeyo dowladda cusub ee kenya in markaasi lasii wado waa xiriirka qotada dheer ee soo jireenka ee iskaashiga labada dal si ay markaasi uga faa'iideystaan dadka kenyaanka iyo shacabka maraykanka mister blinkin ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu markaasi shalay sidoo kale ku ammaanay hogaamiyaha azimio loomoja one kenya raila odhinga sida uu u aqbalay xukunka sare ee maxkamadda xukunka maxkamadda sare dhahday wasiirka ingiriiska u qaabilsan afrika ayaa dhankiisa dabcan u hambaliyey madaxweynaha la doortay ee kenya isagoo sheegay inay markaasi inay markaasi rajeynayso xoojinta iskaashiga istaraatiijiyadeed ee britain iyo kenya hadalkeeda waxaa markaasi xoojisay safiirka sare ee kenya markaasi u fadhido u k jana murit madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa sheegay inuu markaasi wacay mister kenyatta kadib go-aankii maxkamadda isagoona u hambaliyey guddoomiyaha midowda afrika ayaa dhankiisa u hambaliyeeyey ruto sidoo kalena ku ammaanahde ammaanay hogaanka azimio raila odhinga dadka kale ee hambalyada diray waxaa ka mid ah xogayaha fulinta ee urur goboleedka igada sidoo kale wakiilka sare ee midowda yurub ee arrimaha dibadda madaxweynaha burundi madaxweynaha ku-xigeenka gaana idhaahde iyo sidoo kale madaxweynaha koonfur africa siril ramafosa midka nigeria maxamuud bukhaari iyo sidoo kale madaxweynaha zimbabwe oo markaasi u hambeliyey madaxweynaha la doortay ee kenya mister ruto
star fm ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
dagaal ayaa la sheegay in xalay uu ka dhacay degmada hiliwaah ee gobolka banaadir gaar ahaan halka lagu magacaabo cali agoon oo markaasi fariisin u ah ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya kadib markii la weeraray xubno ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa la sheegay inay markaasi weerareen fariisinka ay ciidanka dowladda ku leeyihiin halka loo yaqaanay cali agoon ee degmada hiliwaah gobolka banaadir wuxuu markaasi ku dhimatay haweeney caano iibinaysay oo markii hore uu soo gaaray dhaawac culus halka ay ku dhaawacmeen haween kale oo markaasi caano iibinayay iyo cunug yar maamulka yalaamaha amniga degmada hiliwaa ee gobolka banaadir ayaana weli ka hadlin weerarkaasi ha yeeshee waxaa la sheegay in ciidamadu ay saakay howlgallo ka wadaan xaafadaha u dhow ama ku dhow saldhigga la weeraray inta badanna habeenada qaar ayaa la weeraraa fariisimaha ay ciidamada dowladda ku leeyihiin degmooyinka gobolka banaadir sida hiliwaa yakshid iyo dayniile waxaana weeraradaasi mas-uuliyadooda sheegta kooxda al-shabaab ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa daafuray qorshaha qaranka ee kaalinta haweenka soomaaliya ay ku leeyihiin amniga iyo xasiloonida dalka oo ay markaasi soo diyaarisay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xaquuqul insaanka ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo ka hadlay munaasabadda ayaa wuxuu si qoto dheer uga hadlay doorka muhiimka ee haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin nabadgelyada iyo amniga iyo sidoo kale gurmadka abaaraha xilligan ka taagan dalka soomaaliya waxaan maraynaa taariikh maxaa loo baahan yahay gabadha soomaaliyeed maxaa looga baahan yahay su-aasha marka waa intaa hadday tahay gabadha soomaaliyeed lagu yaqiinay maanta maxaa looga baahan yahay gabdhaha soomaaliyeedow meel kastoo joogtaan haddii shalay dalka aada xorayseen haddaad jabuuti joogteen iyo haddaad hargeyso joogteen iyo haddaad muqdisho joogteen intaba haddii taariikhdiinnu sidaa ahayd waxaad ogaataan dalkii maanta xor ma aha haddaad ogeydeen dalkii oo xoroobay oo dawlad yeeshay ood xaawataaka meel ku dhegsateen oo aad dhahdeen geesiyaddii wata ah waxaad ogaataan maanta dalkii haddana xor ma aha wuxuu rabaa xaawataaka kale ayuu u baahanyay oo aad iyo aad u culculus oo haddii aan alle kasakow gabarh soomaaliyeed loo helin aan hubo inay adag tahay inaan ka samata baxo labada cadow mid waxaa weeye waa ka abaarta ilaahay baa keenay dembiga innagaa gallay marka waa ciqaab min allaahi ah
wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xaquuqul insaanka khadiija maxamed diiriye iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sacdiye yaasiin xaaji samatar ayaa labaduba dul istaagay qorshaha haweenka ah ee wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka iyo sidoo kale xaquuqda ay gaar ahaan haweenku leeyihiin
mudana ra-iisul wasaare iga oggolow maanta waxaan soo diyaariyey hadal jeedin ka kooban toban bog oo ku saabsan munaasabadda laakiin waxaan ku faraxsanahay qaybihii kala duwanaa kulligeen inaan isku raacnay hadal yar iyo how badan shaqadanna sugaysa ay ka badanta waxaan rabaa inaan hortaada keeno cid walba oo qayb ku lahayd barnaamijkan kuna lahaan doonta xitaa kuwa maanta naga maqan oo bandhigyada soo socda aan ka samayn doonno oo ka imaanaya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk
waxaan rabaa inaan ogaano dumarow maanta maadaama innaga laynooku magacdaray golahan haddana waxaan ognahay adduunka hore u maray waxaan u malaynayaa kii inay ahayd jof of kennedy waddanka markuu haystay xuquuqda dumarka soomaaliyeed ee maraykanka ninkaasaa u istaagay ugu nooreeyey wuxuu ku guulaystay haddii naag la taabto ma aha haddii la kufsado maaha haddii la dilo inay haraasmintiga soo gelayso inay hadday wacdo nambarka saddexda xarafa ee maraykanka in ninkaasi uu qodob u degsan uu yahay oo uu wajahayo dhibaato badan annagana laba jir iyo saddex jir baa horteenna lagu kufsado oo aada ogeydeen annagoo baarlamaana waxaan meel marin weynay sharci kufsigaa joojinaya ayagoo dadka ugu horreeya ay ahaayeen wadaadadii oo aan ka hordhaqaaqi weynay sharciyada aan leenahay waa haynaa mararka qaarkood waxay hor istaagan waa rag saddex caruura oo kasoo baxay dugsi qaraan dugsi quraan ah ayaa markaasi miinada dhulka lagu aasaxay kula qaraxday deegaanka mircaddo oo qiyaastii afartan iyo shan kilomitir dhanka koonfur bari ka jira magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan mid ka mid ah caruurta ayaa geeriyooday halka laba kalena ah dhaawacooda la keenay isbitaalka magaalada beledweyn si loogu daweeyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada beledweyn ayaa qaraxaasi miina ku eedeeyey inay markaasi aaseen kooxda al-shabaab oo toddobaadyadii lasoo dhaafay guluf ka dhan ah uu ka socday gobolka hiiraan ah ee maamulka hirshabeelle dhinaca kale ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa howlgalla iyo dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah kooxda al-shabaab waxay ka wadaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan iyagoo ka caraysan dadkii shacabka ahaa ee dhowaana lagu laayay gobolka hiiraan ugu yaraan soddon iyo shan qof oo rayid ah ayaa ku dhintay soddon iyo toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen isniintii kadib markii qarax miino lala eegtay kolonyo sahay ee u siday waqooyiga dalka burkina faso sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka saxiil wadankan oo markaasi aan wax badan markaasi ee, ku yaala qaaradda afrika ayaa waxaa ka socda kacdoona toddoba sano oo galaaftay nolosha in ka badan laba boqol oo ku- eerahdee laba kun oo qof kuna qasbay ilaa iyo hal dhibic sagaal milyan oo qof inay markaasi ka qaxaan guryahooda shilkan ayaa dhacay isniintii xili kolonyo mil- eerahdee kolonyada militariga uu horkacayo ay eh, markaasi sahay u wadeen magaalooyin ku yaala waqooyiga dalkaasi oo ay ka socdaan khalalaaso si gaar ah wadada isku xirto ee labo markaasi magaalo sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha gobolka saaxil bilowgii agosto shan iyo toban askari ayaa ku dhintay isla aagaasi oo laba qorox oo miino ah lagu aasay tan iyo sanadkii hore burkina faso waxay noqotay xudunta rabshadaha iyadoo ay markaasi ka dhaceen weeraro ka badan kuwii ka dhacayay dalka markaasi dariska la ah ee maali iyo sidoo kale niger